xiisadda sii fogaanaysa ee u dhexaysa dowladda federaalk iyo maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa waxa ay sababtay in dowladda federaalk ay gebi ahaanba hakiso duulimaadyadii rayidka ee ka bixi jiray garoonka diyaaradaha ee ku yaalla magaalada muqdisho boqolaal rayid ahna ay ku xayiran yihiin halkaasi tani ayaa ku soo aadaysa kadib markii shirkadaha duulimaadyada ay iska diideen in diyaaradahooda ay aadaan deegaanka raskamboni oo uu kol sii horraysay maamulka la baxay jubbaland mamnuucay inay diyaarado ka soo degaan halkaasi iyagoona ku hanjabay inay soo ridayaan diyaaraddii isku dayda inay ka degto deegaanka raskamboni iyadoo ka jawaabaysa diidmadaas ayay dowladda federaalk waxa ay hakisay dhammaan duulimaadyadii aadi jiray gobollada dalka waxaana muuqanaysa in bulshadu ay labada dhinac caqabado ka haystaan sida ay sheegayaan dadka xog ogaalka ah si kastaba ha ahaatee arrimahan ayaa imaanaya iyadoo uu xergaha sii goosanayo khilaafka u dhexeeya villa soomaaliya iyo maamulka la baxay jubbaland dhanka kalena dowladda federaalk ay ciidamo ku daabulayso raskamboni si ay cadaadis u saarto axmed madoobe oo diiday qorshihii dowladda federaalk ee arrimaha doorashooyinka islamarkaana qabsaday doorasho ka dhan ah villa soomaaliya